habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabti ah koob iyo soddonka bisha aktoobar sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dotcom idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah beelo ay muddo colaadi ka dhex jirtay gobolka sool oo heshiis la dhex dhigay shirkay laba bilood buu socday natiijo badan baa laga gaadhay si fiican oo gobonimo lehoo sharaf badan oo aad u micno badan baa loogu heshiiyey heshiiskana cid waliba masuucid bay u ahayd laguma hawshoonoo beelaha waxay rabeen heshiiska labadii laysu diraaba ilaahay ha barakeeyey iyagaa soo dhammaysanayay oo soo fududaynayey waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan muslimiinta maraykanka oo isu abaabulaya sidii ay codkooda uga dhiiban lahaayeen doorashada dalkan ka dhacaysa saddexda bisha nofembar ee soo socota barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawayska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo ibraahim xasan daandurey
saddex maalin ayaa ka hartay maalinta weyn ee doorashada madaxtinimada ee dalkan maraykanka musharaxiinta ku tartamaysa doorashada oo kale ah madaxweyne trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden ayaa waxay ku jiraan ololihii ugu dambeeyey ee ka hor maalinta talaadada madaxweyne trump ayaa maanta ololihiisa xoog ku saaraya gobolka pennsylvania oo isagu u codeeyey doorashadii sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii joe biden oo kaashanaya madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa iyaguna maanta waxa ay ka ololeyn doonaan gobolka michigan oo caadiyan dimuqraadiyiintu ay isku hadlayn jireen balse doorashadii hore u codeeyey donald trump isla gobolka madaxweyne donald trump ayaa shalayta waxuu ka ololeeyey isaga oo uga sii dhaqaaqay gobolada minnesota iyo wisconsin halka madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden uu ka ololeeyey gobolada minnesota wisconsin iyo iowa talada dadkii ku dhintay dhulgariirkii xooggana ee ka dhacay magaalada izmir ee dalka turkiga shalay ayaa waxa ay gaaraysaa shan iyo labaatan qof halka dhanka dalka griiga isna dhulgariirku uu ku dilay laba qof kooxaha wax badbaadiya ayaa dadaal xoogan waxaay ugu jiraan siday burburka hoostiisa uga soo saari lahaayeen dad la la-yahay oo ay u badan tahay inay ku hoos jiraan guryahaasuu dumay ilaa iyo hadda waxaa lasoo badbaadiyey hooyo iyo saddex carruur ah oo ay dhashay kuwaasi oo muddo ku dhow siddeed iyo toban saacadood ku hoos jiray daar soo duntay shaqaalaha gurmadka ayaa waxay sheegeen in hadda ay dhammaystireen baaritaanka siddeed guri oo dhulgariirka uu dumiyey halka ay u hareen sagaal kaleeto oo burburay in ka badan siddeed boqol oo qof ayaa ku dhaawacmay dhowlgariirkaasi shalayto ka dhacay magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka turkiga ee izmir armeniya iyo azarbajaan ayaa ku heshiiyey inaanay bartilmaamaysan goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ee dagaalkooda gobolka noqorno karabakh oo ay ku dhinteen boqolaal qof heshiiskaasi ayaa waxaa lagu gaaray intii lagu guda jiray wadahadallada geneva ee dhex maray wasiirada arrimaha dibadda ee labadaasi dal oo ay wehliyeen wakiilo ka socday faransiiska maraykanka iyo ruushka heshiiskan ayaa imanaya kadib markii hore loogu fashilmay saddex xabad joojin warkii duniduna dhegaystayaal waa laga intaas
aad buu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo warka caalamka inoo akhrinayay halka aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imanaysa washington aynu ku horraynaya deegaanka ari caddeeye ee gobolka sool waxaa maanta heshiis lagu dhex dhigay beelo muddo halkaasi ay colaadi u dhexaysay wariyaha v o a cabdikariim olol ayaa warbixintan ka soo diray magaalada laascaanood shir nabadeed oo lagu xallinaya colaad u dhexaysay biladega gobolka sool ayaa lagu soo xidhay deegaanka ari caddeeye gobolka sool shirkan ayaa soo afjaraya colaad muddo soo jiitabaysay oo u dhexaysay beelaha gobolka sool dega qaarkood waxaana kasoo qaybogalay gurtida gobolka sool xubno ka socday xukuumadda somalilan ugu horeyn shirkaasi ayaa waxaa furay cabdilaahi garaad salebaan garaad maxamed shirkay laba bilood buu socday natiijo badan baa laga gaadhay si fiican oo gobadnimo lehoo sharaf badan oo aad u micno badan baa loogu heshiiyey heshiiskana cid waliba masuucid bay u ahayd laguma hawshoonoo beelaha waxay rabeen heshiiska labadii laysu diraaba ilaahay ha barakeeyey iyagaa soo dhammaysanayay oo soo fududaynayey waxaa la xukumay ama culima ha xukumto ama odayaal ha xukumeena way koobnaayeen dadkaa wuxuu aad masuucid ugu ahaa nabadda waa lagu guuraysto meel fiican buu maraya agwaamadana waa la akhriyi doonaa shirki weynoo furay waxaana halkaasi laga akhriyay qodobo ay ku heshiiyeen beelahaasi oo uu u akhrinayay odayaasha guurtida ee halkaasi ku heshiiyey kayse cabdi cali qodax qodobka koowaad beeshu waxay isla qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka qodobka labaad beesha siyaad maxamuud waxay go'aansatay in qofkii badrheedh qof u dila in la soo qabto lana marsiiyo shareecada islaamka qodobka saddexaad khilaafkii deegaanada ee sababay colaadda sokeeye waxaa go'aamo laga soo saarayaa muddo laba wii ku siman inta ka horraysa lagama samayn doono wax deegaamayn ah ciddii ku kacdana xukuumadda somalilan baa u xil saaran inay ka qaado tallaabo ku habboon qodobka afraad colaadihii laga heshiiyey ciddii aargoosi ka samaysa waa soo qabasho waaye qodobka ee hadduu baxsado waxaa beddelkiisa loo qabanayaa ehelkiisa ugu dhow b haddii la qabto cidda ku leh xaqa ayaa loo dhiibayaa c haddii mag lagu heshiiyo waxaa dulsaar ganaax ah konton geel ah hadduu dhaawac geysto waa shan iyo labaatan geel ah oo dheeri ah hadduu xabad iyo ka badan hadduu xabad iyo ka badan rido oo aan dhimasho iyo dhaawac midna keenin waa toban geel ah oo ganaaxa shanaad haddii gacankudhiig la baxsado ka gudbo xuduudda somalilan waxaa laga codsanayaa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dhammaan maamullada iyo dowlad deegaanka soomaaliyeed ee etoobiya oo dhan gacansiinta soo qabashadiisa beeshu waxay isku raacday in deegaanada beeshu ay degto dhib iyo dheefba ka dhaxeeyo
odayaasha guurtida ee halkaasi wadahadalka nabadda ku qaatay ayaa si weyn u soo dhoweeyey kuwaasoo sheegay inay si weyn ugu qanceen go-aanada halkani ka soo baxay ayna fulin doonaan
inay noogu duceeyaan shirkan sidii uu ku dhammaaday inaad noogu ducaysaan baanu annagu haddii ilaah idankeeda leeyahan idinka doonaynaa waxaannu kaloo ka doonaynaa wixii halkaa go'aan aanu ku qaadannay inaad markhaati ilaahay ka ahaataan sidii ay u fuliyeen annagaa nalaga doonay idinku inaad markhaati ka ahayn
ta koowaad waxaan qaadannay oo ajiibnay go'aammadii labada bilood guddidii nabadaynta ee beelaha ee u fadhiyey ay soo saareen sideedaannu sida kiniinka u laqnay waxaan kale oo u mahadcelinayaa wasiiradii halka nala joogay oo noo fududeeyey in shirku qabsoomo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee somalilan salebaan yuusuf cali koore oo ka hadlay madashaasi ayaa si weyn u bogaadiyey guurtidii nabadda muddada labada bilood ee halkaasi u fadhiday waxaan aad iyo aada uga mahadnaqayaa kartida iyo geesinimada iyo ragga go'aanada adag qaatay go'aanada adag ee nabadda ragga qaatay meel kastay joogaan waxaan leeyahay ilaahay xasanaadka ha idiin saaro maalinta loo baahan yahay ee la marayo jidka siraad waxaan isleeyahay rag badan waxaan meesha ka tegayaa anigoo maanta garanaya ninka gobtaah ninka geesiga ninka aftahanka ninka goloyaqaanka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kahin ayaa isaguna halkaasi ka akhriyey qodobo ay ku xoojinayaan nabadda waxauna sheegay in ka xukuumad ahaan iyo ka wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilanba ay fulin doonaan qodobada ay guurtidani soo saareen waxaan idinku wargelinayaa kow marka ugu horeysa go-aamada annaku wasaaradda daakhiliga ayay khuseynaysaa in ay wax ka fuliso waxaannu u sheegaynaa ardaagan labadan qolo ee go'aamadaa gaadhay inaannu annaku laba go'aamadaa wakhtigooda iyo xilligooda idinla fulinayno waxaan idinku darayaa in tallaabo laga qaadayo ciddii go'aankii la saaray wakhtigeedii fulin weyday hadhowto waxa soo bixi doona ugaadhiyahan baa fulin waayey iyo jaamac siyaad baa fulin waayey dee hadhowto waxa soo noqonaya dabadeedna inay garaaddo gacanta iyadu gaadho oo cuqaashiina halkaa fadhida gacantayadu gaadho oo waayeel fara badan oo halkaa fadhiya gacantayadu gaadho hadhow marka ayaan lagu soo kala cabanin go-aankiinu baanu shirkan maanta kusoo xidhmay deegaanka adhacdeeya gobolka suul ayaa waxa uu yahay mid soo afjaraya colaado iyo aanooyin muddo fara badan u dhexeeyay beelahaasi waxayna dadka deegaanka isu weyn usoo dhoweeyeen in colaadaasi oo ay ugu dambeysay tii ka dhacday deegaanka jidbaale iyo booc oo ka tirsan gobolka sool in lagu soo afjaro cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood mahadsanid cabdikariin olol oo warbixintaasi ka soo diray magaalada laascaanood
waqtigan oo uu dib u soo laba kacleeyey xanuunka covid nteen iyo xuduudaha dhulka ee jabuuti oo xiran awgeed ayaa keentay in dadka safarka ahi ay ku soo qulqulaan garoonka diyaaradaha jabuuti oo ah hadda dhinaca keliya ee laga soo galo dalka jabuuti iyadoo arrintaasi ay culays xoog lehna ku keentay madaarka oo ay fadhiyaan howlwadeenno caafimaad oo dadka ka soo degaya diyaaradaha ka baaraya xanuunka covid warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa jabuuti ka soo diray wariyaheenna ramadaan muuse inkastoo hawshuba ay ku badan tahay garoonka diyaaradaha jabuuti haddana waxa ugu sii biiray howlaha lagu eegayo caafimaadka dadka kasoo degaya diyaaradaha iyadoo xaaladan ay ku keentay garoonka diyaaradaha culaysi siyaadaha habsami u socodkii caadiga ahaa ee howlaha madaarka waxaa wakhtiga badankiisa qaadanaya howlaha baadhitaanada caafimaad ee la xidhiidha xanuunka covid iyadoo dadka kasoo degaya diyaaraduhu ay la kulmaan tacab xoog leh oo ah gaar ahaan wakhtiga dheer ee la karantiilayo kadibna ay sugayaan dhowr saacadood oo isku xiga si loo siiyo jawaabta oo ooda looga qaado si ay u soo galaan wadanka marka welibana caafimaadka ay ka yimaadaan waxa ugu xigtay inay soo dhammaystaan haddana waraaqihii sharciga ahaa ee lagu soo gelayay dalka jabuuti qaar ka mida dadkaasi oo welibana ah dadkii dhallinyarada ahaa ee diyaaradda saarnaa oo xalay aan kula kulmay garoonka diyaaradaha jabuuti ayaa sidan iigu warramay magacaagii sheeg bilan ka waran bilan iminka dee waxaad ka timid dirdhaba diyaaradaad la socotay oo adigan iminka ka soo baxay aerobortkii markii dhakhtarka sidee waxa layniga qaaday ka waran maya qandhuuftan baa nalaga qaaday bas qandhuufta yaraa ma baaldiga yaraa ku ridnay jawaab bay noo soo cesheyn waxa naga yiraahdeen fiicantiin waxba mali negative waaye ka waran dee intii saacadood aad meesha dhex joogteen wakti badan ba ahayd aa xoog waan kafafnayo
kudhex gaajoogteen aa kudhex gaajoonno kudhex haraadnay
markaad dhammaysateen xaggii caafimaadkana waxaad timaadeen xaggii waraaqa aa xaggii waraaqa imanay laakiin dhulku isbedele dhulkii hore sidii horeba maaha waa la xirxiray ummadii oo dhan wala maaska distance baa jirtay
dadka waa la kala durkiyey marka bal ka waran dabadeedna waxaad tagteen meeshii aad shandada kasoo qaadanayseen
xaggaan tagin kasoo qaadanay waraaqadii dhan tusnaan kasoo qaadan dirdhabaad ka timaadeen bal nooga waran dirdhabana walaa cajiib sax way qabowgey way qabowey si fiican baad iminka iskoolkii baad ku noqonaysaa dee jabuuti ha insha allah ay bal ka waran dee xanuunkan iminka waxaan ku arkayaa maaska baad sidataa bal ka waran xanuunkan iyo dhibaatadan iyo dee waxaan adiga arkaya diyaaradihii siday kala noqdeen meesha tacab weyn qofkii gaadhee dhibaato bal ka waran na distance waxaa jirto dadkii kala dheeraanaya xabeenkooda waa la kala durkinaya dadka ha adiga iminka walaalkaa soo socdaanba maamada oo kale fogaanaysin ninka soo socdayso haddana isku aqlaha kala dheeraadan leey waa dhib weyn iyo qof adoo qofkii koronaaga laga xiray adoo ag jooga adag joogay oo la yidhaahdo adna isagna ku dhacay adna malidi iyo adna waa lagaa helay bacdin turkishku abqe iminka dadkii diyaaradda aad la wada socoteen ee layni wadaegay caafimaadkiina kuwii laga helay waa la kaxaystay
meel baa la joojiyay la kaxay gooni baa loo saaray
gooni loo saaray magacaagay sheeg liiban way liiban ka waran adiguna diyaaradda la socotay diyaaradda Itoobiya ka timid dabcan dadir dhaba caafimaadkoona la eegay waan sugnay waxaa laga yiri jawaabta suga jawaabta waan sugnay waana la sheegay daa fiicantiin baa la yiri kuwiida laga helana waa gooni baa loo kuwii laga helana guni waa loo saaro waa lala socday gaari waa soo doonay ambulanskii waa qaaday.
ambulanskii waa qaaday waay marka ilaa afar qof baa laga helay ilaahay ilaa afar qof baa laga helo afartii qofna way qaateen waay bal ka waran waqtigii fara badnayd dhex joogteen daraboorka wallaahi waan ku dhex daalnay ku gaajoonnay bes qabowgii waanu- qabowgii iyo gaajada nagu baabaaday waan ku dhex daalnay xoog waay markaad eh, jawaabiya caafimaadka layni siiyey waxaad tagteen xaggii waraaqa andana xaggii waraaqada haddana xaggii waraaqadii saacad bay naga sii qaatay iyagana waan sugnay dadkii waxaan galnay zaan weyn baan galnay zaankii weynaa maca dadkii im- maca dee shandadii zaankeygii waa ka in eh, waa runta andana shandadii baad u wareegteen oo aad soo qaadanaysay ah shandadaan soo qaadanaynay shandadii waa la barbaarayay haddana laisku celceliyey intaa dariiqa la soo marana woo dheereed waay bal ka waran dee dhoofkii sidaas u noqday liibaanow u adkaaday diyaarad dambe ma raacaysaa diyaarad diyaarad dambe ma raaci dooneeba way adkaatay dhibaatada la marayo arkayaa daalka la joogayo gaajada marka anuu ku noqon ma doona ayaan rajeynaya inta ku noqon khalaas oo jabuuti iska joogta intaa jabuuti iska fadhi wadankayga caadiya
marka laga dhoofayo garoonka diyaaradaha jabuuti waxaa qofka safraya la weydiinayaa warqada caddaynta inuu ka badqabo covid si qof qaba xanuunka aan loogu sii dayn wadamada uu aadayo iyadoo dhoofidda laga baxayo jabuuti ay aad uga fududahay marka la soo gelayo jabuuti oo tacabka iyo hawshu ay aad u badan yihiin rabadaan muuse v o a jabuuti
muslimiinta maraykanka tiro ahaan dadka maraykanka waxa ay ka yihiin boqolkiiba hal sidaasoo ay tahay sida ay ku soo warramayso wariyaha v o eda faa'iza bukhaari bulshada muslimiinta ayaa haatan isu abaabulaya inay codkooda ka dhiibtaan doorashada dhacaysa saddexda bisha nofembar ee soo socota cabdixakiin maxamuud shirwax ayaa warbixintaasi noo soo koobaya boqolkiiba siddeed iyo toddobaatan dadka xaqa u leh inay codeeyaan muslimiinta maraykanka ayaa isu diiwaangeliyey inay codkooda dhiibtaan doorashada maalinta salaasada sida ay muujisay ray ururinta muslimiinta maraykanka ee uu sameeyey maxadka social policy and understanding tiradaasi oo ah mid si weyn u korodhay marka loo eego sanadkii laba kun iyo lix iyo toban oo ay ahayd boqolkiiba lixdan erum ikraamullah waxa ay madax ka tahay mashruuca cilmi baarista ee maxadkan institute for social policy and understanding Within the American Muslim communities, there is a lot waxay tidhi bulshada muslimiinta dhexdooda waxaa jira shaqo badan oo laga qabtay gudaha marka ay noqotay inay soo baxaan oo ay codeeyaan khaasatan gobollada muhiimka ah ee isbeddela sida michigan iyo florida masaajidada maraykanka ku yaala ayaa u shaqaynaya sidii xarumaha bulshada si kor loogu qaado wacyiga codbixiyayaasha xarunta aadamis ee ku taalla virginia waa mid ka mid ah xarumaha muslimiinta maraykanka waxay wacyigelinayaan codbixiyayaasha muslimiinta ah ee aagga washington sayid ashraf waxa uu ka mid yahay hogaanka aadamis pacific engagement group ilaa iyo toddobaadka u dambeeya ee laga gaarayo doorashada waxaanu ugu baaqaynaa dadka inay hore usii codeeyaan waxaanu isku dayaynaa inay yaqiinsadaan inay awoodaan inay codkooda ku biirin karaan dimuqraadiyadda maraykanka ashraf ayaa xoojiyey in xarunta aadamis oo ah urur aan macaashdoon ahayn ujeeddadoodu ay tahay inay kor u qaadaan wacyiga codbixiyayaasha ee muhiimadda codaynta balse aanay ahayn inay taageeraan musharax gaara waxaanu sayid ashraf mar kale sheegay जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग वर्क करते हैं वो 501c3 compliance waa inaannu xaqiijinnaa urur kasta oo aannu la shaqayno inay tahay inuu dabaqo qaybta ars ee shan boqol iyo kow c tre sababtoo ah haddaannu nahay xarun islaami ah oo aan macaashdoon ahayn islamarkaana aan la shaqayn karin urur taageersan mid ama musharaxa kale marka laga soo tago xarumaha islaamiga ururo badan oo aan macaashdoon ahayn oo guud ahaan maraykanka ku yaala ayaa sidoo kale muslimiinta ku wacyigelinaya muhiimadda uu leeyahay codkooda iyo weliba codka qayb siyaasadeed rashiid rihama waa agaasimaha fulinta ee maxadka american muslim institution Their voice matters and their vote counts. In places dhawaaqoodu waa muhiim codkooduna wuu tirsan yahay meelaha sida florida pennsylvania iyo michigan bulshada muslimiinta maraykanku waxa ay doorashada u rogi karaan dhinaca kale sidaa daraaddeed haddaanu nahay dad muwaadiniinka ah dalkan waa inaanu gudanno mas-uuliyaddayada islamarkaana aanu samayno saamayntaasi sida waxbarashada carruurtayada loo maalgeliyo mustaqbalka daryeelka caafimaadka garsoorka cadaaladda xataa siyaasadda arrimaha dibadda dhammaan waxyaabahaasoo dhan ayaa macno u samaynaya bulshadayada ururada ayaa sheegay inay filayaan tiro badan oo ah muslimiinta maraykanka ee ka badan saddexda milyan inay dhiibtaan codkooda dhammaadka maalinta doorashada aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi wariyaha v o a faa'iisa bukhaari inoo soo koobayey
maalinta talaadada saddexda bisha nofembar dalkan maraykanka waxaa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada waxaa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya donald trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden v o a waxay ugu talagashay barnaamijyo iyo tabin gaara oo doorashadan la xiriirta idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso barnaamijyo gaara oo ku saabsan doorashooyinka maraykanka ayay v o edu soo dayn doontaa waxaan naga xasuusinaha in idaacaddeenna aroorta arbacada afarta bisha nofembar ay noqon doonto saacad kaamila sidai caadiga ahayd ay lixda iyo barka aroornimo soo geli doontaa arbacada balse waxay socon doontaa ilaa iyo toddobada iyo barka aroornimo nusaac dheeriya ayaa maalintaasi idaacadda aroornimo lagu daray waxaana hawada ay ka bixi doontaa toddobada iyo barka aroornimo si dhegeystayaasha v o a ugu xiran ay uga dhargaan wax alleeya wixii doorashada ku saabsan
waxaa kaloo aad ku dhagaysan doontaan warbixinno aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada maraykanka fikradaha iyo mabaadi'da ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee maraykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga sidoo kale idaacadda isla arbacada soo socota kowda ilaa iyo kowdii barka geeska afrika maalintaasi gebi ahaan waxaa v o a ay u hibaysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqayno la xidhiidha doorashada oo aad uga bogan doontaan intaas kuma eka natiijada doorashada haddiiba ay soo baxdo faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta arbacada afarta bisha nofembar ee baxda afarta galabnimo iyo wixii ka dambeeya ciddii ay seegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay ula socon kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee v o a somaali dot com iyo barnaamijyadeenna muuqaalka ee qubanaha v o a haddaba v o a kala soco wararka faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada maraykanka ee dhici doonta talaadada soo socota haddaba ha moogaan ooyaani ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha maraykanka ee laanta af soomaaliga ee v o a ay talaadada iyo arbacada idiin soo bandhigi doonto
haatan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waa kan wariyaha v o eeda ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti waxaad meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka martida waxaynu ku eegi doonaa warbixin uu soo saaray machadka hiraal oo ka faallooda amniga iyo argagixisada ayaa lagu xusay in ururka al-shabaab dhaqaale badan ay kasoo xareeyeen ilaha dhaqaale ee soomaaliya iyo lacagaha ay ka qaadaan ganacsatada soomaaliyeed warbixinta ayaa lagu xusay in lacag gaaraysa boqol iyo sideetan milyan al-shabaab dhaqaale ahaan ay soo gashay kuwaasoo ay ka qaadeen intooda badan ilaha dhaqaale ee soomaaliya haddaba maxaa xilligan u suurageliyay al-shabaab inay qaadaan lacagaha intaasi la eg barnaamijka waxaa marti noogu ah wasiirkii hore amniga gudaha xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed kana tirsan golaha shacabka iyo guddiga amniga gudaha ee soomaaliya xildhibaana soo dhawow bismillahi raxmaan raxiim cabdiqaadir waa mahadsan tahay dabcan yacni waa warbixin cusub oo machadka daraasaadka hiraalo uu soo saaray laakiin yani inay lacag qaadaan hore waa loo ogaa yani qoraallo badan waa laga sameeyey dekadahay ka qaadayeen dekada magaalada muqdisho si caadiya uga qaadayeen waa ka tageen hadda dekada kismaayo si caadiya uga qaadaan arrintan ah in laga qaado ganacsi walboo magaalada ka jirana waa wax xaqiiq ah in iska badaabayaan yani waxay kutusaysaa awoodoodii sida ay u xoogeysata ayay kutusaysaa meel aan maanta laga qaadin yani canshuur oo aysan kooxda al-shabaab aysan ka qaadin inay jirto u malayn maayo aniga xataa waxaa jirta yani nabadoonnada in si caadiya intay magaalooyinka ugu yimaadaan gawaari kaga qaadaan ay geeyaan meelo duurka oo ay la soo dardaarmaana xitaa jirto aniga xaqiiqdaas aan hayaa oo ay yani in qabaa'ilada nabadoonnadu inta loo yeeri layiri soo baxa guryahooda hortooda laga qaada magaalada muqdisho la waday la geeyay aadan yabaal lala soo dardaarmo wax loo soo sheega ma naqaano laakiin yacni meeshaasay maraysaa yacni maanta wax yacni magaalo aysan yacni si toos ah yacni aysan ugu milmin oo aysan yacni lacagahaas aysan uga qaadaynin inay jirto u malayn maayo laakiin awoodda al-shabaab ee, qubarada ammaanka marka dhinaca dagaalka laga hadlayo inay yaraatay ee, magaalada ammaankii khasilay dowladdu ku guulaysatay in in qaraxyadii iyo taabay dadku soomaalidu arkaya marka awooddan kaleo inay meel walba canshuuraan iyo in awooddoodii yaraatay xaggeese qaban la-da
horta al-shabaab waxay isticmaalaan waxa ay lacagta ku qaadaan ma aha lacagna si waa idin baryaynaa ma aha sharci ay ku qaadaanna ma jirto laakiin xoog bay ku qaadaan coercion wax la yidhaahdo dadka in la cabsi geliyo in la yidhaahdo haddaadan bixin ganacsigaaga waa waa gubaynaa yacni hoteelada magaalada muqdisho yani wax kale ma aha waa la soo wacaa lacagaha waa laga qaadaa wax qarsoodiyana ma aha waa wax sikradana ma aha waa wax cid walba ay og tahay marka cabsidaas darteed ayaa qof walboo loo soo waco oo la yidhaahdo waa shabaab lacagta bixi uu hore ka bixiyaa marka taasaa keenaysa xitaa awooddooda hadday wiiqday anigu ma qaba inay awooddooda wiiqday yani waxaa celiyeyna hadda waxa keliya waxa waaye waa drone strikeska oo maraykanka ama weerarada Duqeymaha maraykanka hawada.
duqeymaha ay wadaan ayaa yani xadiday yani weeraradoodii laakiin yani inay awoodoodii daciiftay oo aysan awood lahayn anigu ma aaminsani awood sidoodii bay awoodooda u leeyihiin istaraatiijiyaha ka ahaato wax walbay ka noqon kartaa inaysan magaalada aysan maalmaha qaraxyada ay bixin waxaa kaley noqon kartaa dee dadkii oo lacagihii ay u baahnaayeen bixinayo maadaama lacagihii waxay u baahnaayeen ay helayeen in aysan yani target aysan ka dhiganin eh, ganacsiyada qaarkood taasna waa mid meesha ku jirta xildhibaan waagaad joogtay wasaaradda amniga gudaha ee, al-shabaab way joogeen lacagahana way qaadayeen marka ma ogaateen sababaha ee, ama waxa u sahla in sida sahlan loogu jawaabo lacagaha ay dadku u qaadaan Ee, waa- waagaaga way qaadayeen horta anaga waagaan joognay lacaga ma qaadayn lacagaha waxay bilaawdeen qaadidooda dekadaha ay ka qaataan meel walba sababtoo ah annaga waagaas al-shabaab dad ka yimid oo nagu milmay oo ciidamada ku milmay ma jirin hadda laakiin waxaa muuqato yacni dad badan oo al-shabaab ka soo goostay oo la shaqaaleeyey oo yacni meel walba joogo ayaa jiro marka waagaas yacni waxa yareeyey ama aysan u jirin eh, anigu ma xasuusto laakiin rag badan oo al-shabaab ka yimid aa waagaa kusoo biray dowladda aad adigu wasaaradda joogtay oo qaarkood saraakiil waaweyn ahaayeen maya ma jirin yacni ragga soo biiray oo yimid annaga waxaa jiray program rehabilitation ah oo la gelinaya wax mas-uuliyada oo loo dhiibaynaya waagaas ma jirin hal qof haddaa ka sheegto waa waa waa sheegi karta hal qof oo inta ka soo goostay al-shabaab ka mid ahaa oo aan shaqaalaysiinay waa yaryah Ha. ilaa ay soo maraan programkaas oo dhaqan celinta ah oo la xaqiijiyey inay si toosa ay si ay caadi uga hareen markaas kadib yani waa waa la shaqaalayn karaa laakiin hal qof oo madaxda al-shabaab ku jiray ama dadka mid level defactorska la yiraahdo ku jiray oo soo goostay oo aan shaqaalayna ma jiro waan gartay marka lacagaha ay qaadayaan oo oo dekedaha dekeda muqdishoba iyo iyo meelaha kaleo hadda warbixinada ku khuseen ay sheegaysaan fariin noocay badda gaarsiiyaan sidee lacagta u qaadaan waxay gaarsiinaysaa dee inay sida yacni milamka ay ku milmeen eh, hay-adaha dowladda meesha uu taagan yahay ayay ku tusinaysaa Eh, lacagaha dhowr nooc waa u qaadaan mid waa in yacni ay helaan yacni eh, alaabta ka soo degaysa dekedaha inay helaan oo ay yacni markaas u yeeraan ay yidhaahdaan intaasaa yacni canshuur ahaan inta ay dowladda bixisaa bixinaysaa Eh, midaas ewel waxay ku ekayd dekedan magaalada muqdisho laakiin hadda wararka sida aan ku helayo in xitaa dekeda eh, kismaayo dadka ganacsatada kismaayo wax ka dejiya xitaa hadda in laga qaado canshuuraha ayaa muuqato sida ay xaqiijiyaan dad badan oo ganacsadayaal ah waxaa kaloo jirta ganacsi walba oo magaaladan muqdisho lagu leeyahay waa u record garaysan yahay waa u register garaysan yahay way soo wacaan bisha markay dhamaata ganacsiga canshuurtaas bixiyay yidhaahdaan wax walba ganacsi walba wuxuu raba ha ahaado hoteella ha ahaadaano g- yacni een, bakaaraha si caadiya wax uga qaataan oo dadaaba u joogabo marka sidaasay horta wax ku qaadaan
su-aalaha muhiimkaoo dadku isweydiinayaan lacagahan badan ay qaadaan ee la xusay ee dhoqo- boqol iyo dhowrka milyana xaggey geeyaan dan al-shabaab boorsooyinta ku shubaan tuulooyinka ma dhigaan lacagahan xaggey aadaan lacagaha hadda ka horna article waa aan aniga ka qoray arrimahaas ku saabsan oo hiiraan online lagu soo qoray lacagahaas badanaa waxay sameeyaan waa reinvestment ay ku sameeyaan bin- businessyo ayay geliyaan Eh, dee businessyadaas yacni si ra- raadsaacooda loo helana waa adag tahay laakiin lacagahaas qaarna waa investment ay ku sameeyaan dee qaarna operationska ay wadaan shaqooyinka ay wadaan ayay ku maalgeliyaan oo ay yani ku bixiyaan qarashaadka s- ah, gala ayay ku bixiyaan ama ciidankooda ha ahaadaano ama yacni madaxdooda mushaaraadkii qaadan lahayd ha ahaadaano yacni business aada u fiican oo ganacsi aada u fiican ayaa meeshaas ayaga uga uga muuqdo
ganacsigaasi sooma baahnayn eh, inay shatiyo helaan inay maaragtay sharci loo helo mase meelaha ay maamulaan ay ka jirtaa maya ayaga si toosa magacooda uma uguma maalgashanayaane dad kaleeta magacyo kaleeta isticmaalaya adigoo cabdiqaadir ah ayaa magacaaga investment ku samaynaya yaa ku ogdhay lacagtaas meeshay ka timid marka yacni waxay isticmaalayaan istaraatiijiyo noocyadaas oo kaleeta dad ayaga sympathizers oo ah ama la jiro oo taabacsan ama fikriyan ama yani qalbiga kala socdo oo ay ogyihiin ay isku hadlaynayaan ayay yidhaahdaan lacagahaas meeshaas noo noo noo noo noo maalgeliya marka saasay ku waxeeyaan laakiin ayaga si toosa uma maalgashtaan Eh, hay-adaha dowladda golaha ka tirsan tahay golaha shacabka waxaa aada farta loogu gudaa markay timaado eh, al-shabaab iyo sheekooyinka la xiriira in sharciga la dagaalanka argixisada aadan meel marsiinina oo uu soo dhil- dhaafi laha hay-adaha dowladda sababtu maxay tahay
sababta wax kale ma aha hay-adda nabad sugidda ee hadda jirto ma haysato sharciyadii lagu aasaasay ma jirto hay-addan sidaa la socotay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii ayaa ditreeto hal warqad ah lagu aasaasay sharci ma aha hay- een, hay-adaha marka la aasaasayana waxay u baahan yihin wax la yidhaahdo establishment act ama sharcigii lagu aasaasaya hay-adda marka maadaama sharciga la dagaalanka eh, argagixisada eh, qodobo badan oo ka mida uu awood siinaya hay-adda nabad sugidda Eh, waxaan dhahnay aniga nafteyda guddiga amniga ka mid a waxaan dhahnay yani hay-addii yani dhaqangelin lahayd maadaama ay tahay hay-adda nabad sugidda sharciyadeedii ha la sameeyo marka waxaan isku ogeyn hay-adda nabad sugidda sharcigii lagu aasaasi lahaa in marka hore baarlamaanka la keeno markii iyada la ansixiyey kadib ayaa la ansixin karaa eh, sharciga la dagaalanka argixisada waagaa wasaaradda joogta maxaa u sameyn weyse
dee waagaas maba la samayninba oo yani een- een sababo Eh, badan oo al-shabaab way jira.
xooggalaayeen eh, way jireen daacashaa jirtay sharcigana waa loo baahnaa marka maxaad u sameyn weyde sharciga samayntiisa sharciga in la sameeyo iyo in qodobo kale ay ku ay kaa hor yimaadaan waa gooni aniga sharciga waa samayna waagaas sharciga argixisada hadda midka la wado waa midkii aan waagaas samayna waay laakiin waxaa ka sharciga horeysay hay-addan ka hadlaya sharciga hay-addaa ka horeysay sharciga hay-adda aniga muddo waqti uma aanan helin aan ku sameeyo sababtuna waxay tahay muddadii aan joogayba muddo kooban ay ahayd oo aan wasiirka amniga ahaa muddo laba sana ay ahayd marka saas darteed ayaanan u samayn laakiin afartii sanoo lasoo dhaafay wasaaradda amniga waxaan ka codsanaynay inay sharcigaas soo samayso mana aysan soo samayn Ha.
al-shabaab lacagay qaadayaan ururo kale way jiraan dabcan daacish ayna jirta laakiin halka muxuu ku jiraa eh, xildhibaan haddii lacagaan xoog gala ay al-shabaab qaadaan eh, dowladduna ay magaalada gacanta ku hayso iyada ay ay hadda mas-uuliyadda saaran tahay xaggee iska qaban laadahay si si si lacagahan dadka loo qaadayo u badbaadaan
wallahi waxay u baahan tahay dee waa dowladda hadda joogta horta jawaabta inay bixisa laga rabaa dowladda kamid tahay dabcan xildhibaan ha ha maya xukuumadda hadda joogta oo mas-uuliyadda ay saaran tahay anigu mas-uuliyaddaas aniga ima saarna maanta waxay saaran tahay xukuumadda ayaa la rabaa iyo hay-adaha amniga inay la yimaadaan istaraatiijiyadii arrintaas wax looga qaban lahaa guddiga mid haddii oday ah.
haddii haddii ay u baahan yihiin talooyinna talooyin waa la siin karaa ma ogtahay Een, laakiin anigu waxaan qabaa al-shabaab yacni si sahlan arrintaas inaan looga joojin karin anigu mar walba waxaan ahay dadka yiraahdo yacni xalka eh, al-shabaab sida keliya oo looga adkaan kara waxay tahay iyadoo la wada fadhiisto al-shabaab iyo dowladda intay wada fadhiistaan in yacni sidaas xal lagu gaaro al-shabaab ma aha organisation keliya ama urur diini ah keliya ma aha diin waxa ay samaynayaan wax diin ku salaysan ma aha al-shabaab waa urur yacni waxyaabo badan ay ku qasbeen inay sii wadaan shaqada ay wadaan ama dagaalka ay kula jiraan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed oo ay ka mid tahay yacni inay rabaan xitaa yacni awood inay helaan inay rabaan marka in arrimahaas xitaa lagala xaajoodo waxaan u inay malaynayaa siyaasadda inay kusoo biiraan la kala jeedo inay siyaasadda kusoo biiraan oo ay yacni awood eh, siyaasadeed ay helaan xitaa qayb ay ka tahay inay dhaqaale ay helaan qaarkood waxay meesha ugu jiraan economic interest wax la yidhaahdo qaar waa siyaasad yacni qaarba waxbay ugu jiraan marka in inta lala fariisto la wada fariisto war xalka soomaalida Eh, marna ma isku daydeen eh, dowladdaad ka tirsaneena madaxweyne xasan inaad la wada hadashaan oo eh, miiska wadahadalka inkastoo saraakiil waaweynna markaas ay- ay ay dowladda kusoo biray dhankeeda
arrintaas waxbaa nooga socday laakiin ma raba inaan ku fogaado waxaan isleeyahay fursada dowladda hadda jirta iyo midda imaan doonto ha qaataano laakiin yacni waa arrin aanan diyaar u ahayn hadda inaan miidyaha laakiin way jirtay laa wada aan kala hadashay.
hadlo wada hadal yani inaan wada hadalnay iyo inaan wada hadlin mar raba inaan ka hadlo arrinkaas laakiin wax bilaaw ah waa jireen
rajadaa qabto in in al-shabaab lala hadla intay la eg tahay markaa leedaha lala macaamilo
wallaahi rajadan qabo waxay tahay yacni inay waxa ugu fiican optionka keliya oo hadda noo haray horta yacni haddii aada la socotaba ururadan argixisada ah ah, badankooda lagagama adkaan kara keliya een, een, optionka ah ama dariiqada dagaal keliya lagagama adkaan karo waa in labadii la isku wadaa dagaalku wuu socday ilaa iyo xad ilaa iyo hadda waxbuu keenay wuu wiiqay awooddoodii inuu wiiqaa laga yaabaa inay diyaar u yihiinaa dhici karto in hadda wada hadal lala galo marka in la raadiyo sidii arrintaas looga miri dhalin lahaa waxaan qabaa inay tahay waxa ugu fiican oo dagaalkan al-shabaab lagu xakamayn karo
adduunyadu maraykanku wuxuu la macaamilayay ee, ee, taalibaan waa sax in la- in wada hadalo la furo meelo badanna way ka dhacda laakiin ma waxaad is leedahay fursada wad qaab nooc lagula hadli karaa al-shabaab xilliga
wallahi qaabo badan baa lagula hadli karaa laakiin istaraatiijiya u baahan tahay in lala hadlo oo hadda ma aha waxaan aniga ku leeyahay saasaa fiican jidkaas keliya saxe ma aha qaabo badan baa lagula hadli karaa marka qaabkaas waxaa laga rabaa cidda markaas yani xukunka hayso inay raadiso qaabka ugu dhow ee lagula hadli karo al-shabaab yacni eh, eh, dad badan oo saaxiiba ay leeyihiin maxaa la yidhaahdaa dad badan oo soomaaliya oo dowladda ku jira ayay yacni qabaa'ilay ka yimideen maxaa la yidhaahdaa wadamo ayaa laga yaabaa inay isku xiran yihiin waxyaabo badanaa la rabay dhinacyo badanaa laga soo geli karaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan intaas ayuu nooga idil yahay waxaana barnaamijka marti ugu ahaa wasiirkii hore ee amniga gudaha xukuumadda soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed aad baad umadsanta xildhibaan
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijka martida mikrofoonka inoo soo jeediyey haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee xawiiska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a Een, markii la dooranayey waa ha- waxa nib- dhibcaha lagu qorayey hada saad u hadashay sidii aad u socotay dharkii aad gashnayd Een, waxa talentkaaga wuxuu ahaa anigu talentkaygii waxaan waa gabar soomaaliyeed oo ku guulaysatay tartan loo qabtay quruxda haweenka muslimiinta maraykanka waxay nooga warrami doontaa tartankaasi iyo weliba guusha ay ka gaadhay waxaa kaloo aan idii hayaa haweenay da'deedu ay boqol sanno kor u dhaaftay oo si ay qoyskeeda u soo booqato diyaarad helikobtara u qaadatay islaantan iyo inankeeda oo keliya oo dabcan uu ku weheliyo eh, dooliyihii eh, diyaaradda ayaa wada raacay saddexdooda ayaa eh, sababta ay tallaabadaasi u samaysayna barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa dhegaystayaal oo aad barnaamijka ku maqli doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal muddooyinkii u dambeeyey waxaa isa soo taraya soomaalida tartanada kala duwan dalka maraykanka kaga qaybgalaya kuwaasoo qaarkood ay haatanba u loolamayaan jagooyin siyaasadeed geesta kalena dhowaan dalka maraykanka waxaa lagu qabtay tartan loo dhigay haweenka muslimiinta ah kaasoo ay dhanka quruxda ku tartamayeen islamarkaana ay ka qayb ahaayeen haween kala duwan oo ka kala socday qaar ka mid a gobollada maraykanka iyadoo markii dambena ay tartankaasi kaalinta koowaada ka gashay sahre abuukar oo ah gabadh dhalinyaro ah oo soomaaliyeed ah waxaana dhegaystayaal soo dhoweyn doonaa sahre oo caawa barnaamijka cawayska washington martii inoogu ah islamarkaana inooga warrami doonta sida uu tartankaasi u dhacay bal ugu horreynba sahra kusoo dhawow barnaamijka cawayska washington aad baan walaal u dhawaahay mahadsaneed marka haddaynu u galno tartanka tartanka bal ugu horreynba faahfaahin naga sii waa tartan nooceeye xilliga la qabtay iyo saa loo qabtay iyo magaciisa Eh, tartankan gale walaal waxa magaciisu waxa weeye Mrs Muslima USA waa tartan u dhaca dumarka muslimka ee Mareykan ku nool waa tartan qurux loo tartamo een eh, waxay bilaabeen 2017 waa ma- sanadkii afraad ee la sameeyo een eh, hab- muslin oo dhan muslinka Mareykan jooga oo dhan dadkii muslimay qaar muslim ku dhashay carab leh eh, Jamaican leh Russia leh een Ruush Ruush leh ayaa tartama dad muslim oo dhan baa u tartama dumarka mareykan jooga quruxda u tartama waa gartay marka adiga tartankan aad gashay een, eh, dad intee leeg baa kaala qayb galay eh, se gobolladii ka kala yimaadeen iyo baaxadooda intay laakayd
waxa waxay waxaan u- iminka dee co- de- covidka daraaddii ama dee koronada daraaddeed dad badan may soo tartamin shan iyo labaatan gobol oo mareykan ka mid a loo tartamayey saddex baan final kusoo gaadhnay saddexdii aan final kusoo gaadhnay state dad waxay ka lahaayeen maine on ma- magaaladii aan u tartamayay ahayd california iyo michigan waan gartay marka een, eh, gobolka markaad eegto main baad u tartamaysaad ka socotay marka gobolladu mayaga gudahooga marka hore tartan baa kasoo dhacaya waa lasoo kala reebayay dadka mise qofkunbay soo xulayeen oo qof mise qofku isagoo madax bannaan buu sidiisa u tegayay qofku isagoo madax banaan buu sidiisa u- ah, u- ah, ah, applicationka u dhiganaysay dad badan gobol kastaba markaa een, ah, dadkii ka tartamay iyagaa kala dooranaya application baad waa application baad diganaysay warqad baad qoranaysay so marka iy- iyagaa ku dooranayay sawiraan u dirayna fiidiyoyo biogaagii oo dhan baad diraysaa iyagaa dooranaya qofka ay gobolkaa ka dooranayaan so xulku kamuu dhacayn gobolkii aan u tartamayay wuxuu ka dhacayay qoladan mrs muslima ayaa ta- ayaa qofka dooranayay waan gartay marka magaaladee baa lagu qabtay oo lagu tartamay laysugu yimi michigan baa lagu qabtay michigan baa laysugu yimi waagaa saara markaynu eegno dee tartankan walow dee cusub iyo laba kun iyo toddobiyo tobankii een, la sameeyey een, saa tilmaantay een, haddana adiga goormay kugu dhalatay ama aad go-aankan qaadatay inaad tartankaasi inaad eh, ka qayb gasho
anigu wallahi aniga go-aan aniga ahaan go-aanka waqti badan bay ku qaateen anigu maan rabin inaan tartamo badan anigu waxaan ahay qof behind the scenes ka- waxaan jeclayn aan fashion show fashion showyo badan baan ka sameeyay magaaladan deganaa waxyaalo badan oo cultural baan sameeyay laakiin anigu de dad group dhaantan dad baan dhaanta bari jiray weligay maan anigu ahayn the front line ama the spotlight maan istaagi jirin laydhko xagga dambe baan ka shaqayn jiray marka dhalinyaraan saaxiibna baa yidhi maxaad maxaad u samayn weyda waad maarankii baad waad samaynaysaa een bayagana boy bayogaagana u fiican yahay wixii aad communityga u qabatay lan waxa la eegayay markaad applicationka buuxsatid sidaad isbedel ku samaysay
si wanaagsan markaasa laigu yidhi ha markaasa laigu yidhi maxaad u samayn weyday wallahi in badan bay igu qaadatay marka inaan dhacdo waan samaynaya laakiin waxaan u sameeyey si aan u dhiirigeliyo dadkeenii dhalinyaradeenna soomaaliyeed inaan tuso aan ku idhaahdo dee meel baa ku gaadhaysaan laano waxaan malaynayaa inaynu kala dadkii baa kala lumaya dadkeenii waaweynaa iyo dadkeenii yaryaraa baa kala lumaya dadkii waaweynaana siba wax u arkaan dadkii yaryaraa dee nol- halka noloshan halkan ay arkaan dee way isku siba uma fakarayaan waagaa haddaan si kale ku weydiiyo een, dee dabcan soomaalideenna markaynu idhaahno een, quruxda sibaa loo yaqaanay waxaa la odhan jiray waxyaabo badan baa la sheegi jiray afku gabadhu inuu dhuxul yahay ilkeedu cad yahay dheer tahay waxba qofba sibuu yaqaana dabcan adduunyadana way ka duwantao meelba sibaa looga yaqaanaa quruxda wax laysu waafaqsiyey maaha Een, haddaynu soo qaadano dadka maxaa lagu xulanayay wax gaara ma jiraan oo tilmaami karto lagu eegaya lagu xulayay dadka waxa lagu xulanayay een, saddex markii aanu so tartano badan baanu sameynay qof kastaaba taaliyadii uu kasoo jeeday buu wuxuu qabanayay ilaa bishii labaad ilaa bishii shanaad Een, eh, weliba nasiib wax dee koronadii baa dhacday anigu community anigu waxaan sameeyey community project baan sameeyaan dadka waaweyne seniorska iyo degan guryahan maaragtay eh, dadka waayeelka independentka inaan eh, inaan eh, inaan maalin kastoo jimca aan ha inaan maalin kastoo jimca u adeego rabadaan bay ku beegnayd allahuma een, coronana way ku beegnayd waxa ahayd waqtiga ugu fiicnay dad dadkaagii liitay wax loo qabto ama dadkaagii jilicsanaa ee dee xanuunka u nuglaa wax loo qabto Een, markii la dooranayay waa ha- waxa nib- dhibcaha lagu qorayay hada saad u hadashay sidii aad u socotay dharkii aad gashnayd een, waxa talentkiga aad eh, hibadaad leedahay ha hibada leedahay talentka anigu waxaan u sameeyey dhaanto dhaantaan ciyaar waagaag waa si wanaagsan haddaan dhinaca kale aynu u kacna saaran dee sugaantoo kale aynu eegno soomaalidu wax badan bay quruxda ay ka heestay heese badan baa laga sameeyey quruxda dumarka iyo se dumarku u qurux badan yihiin se heesaasay sutiin
wallaahi anigu heesaha heesaha waan jeclay heesaha waan dhegaystaa maxaa haddiinu tusaale ahaan oo kale maanta lagu yidhaahdo dabcan gabadhii muslimiinta maraykanka quruxda tartankii loo qabtay qaaday baa tahay fursad laguu siiyo dhinaca heesaha oo lagu yidhahdo heesihii soomaalida intaad saa u dhex jibaxdo oo dhinacaana uga baxdo dhinacaana uga baxdo mid soo qabso maxaad soo qaban lahayd haldaa baa la yidhaa hiddiya dhaqankii baan wataa hormood baan dhaqan u hay weeyaan heesta ha ya hormood baan dhaqan u ahay
habeenooy hebadka gelin hasha aan maqashay iska celin ha raatin intaanay dhalin markay higaan irgu jiyaalkiibay hadha hambana waa lay isku nacay ingaadanaygu afgaro kararbanin kan ka helo habeenkii kuma dhaxe hantidu way iidhan tahay hambana waa lay isku nacay ingaadanaygu afgaro kararba ninka aan ka helo habeenkii kuma dhaxe hantidu way iidhan tahay cishod hodan baan ka ahay xayihii baan soo huwaday hablaha soomaaliyeed hablaha soomaaliyeed cishod hodan baan ka ahay xayihii baan soo huwaday hablaha soomaaliyeed hablaha soomaaliyeed asluubtii hooyaday hormoodu baan dhaqaan u ahay haldhaabaa la yidhaa intihibaan wali sita intihilay wada yaqin asluubtii hooyaday hormood baan dhaqaan u ahay inaan hirgashaan aan jecelahay ufiya been kuma lugo irka qawaniida dhalay ilagu hobtaan ogahay abowday waxaan ku
sahra haddaynu heestaasaa dalbatay ee faaduma haldha haddaynu intaa kaga nimaadno dhammaystiri dhinacii dhaqanka iyo maxaan ku yidhahdaa soomaalinimadii iyo quruxdii inaad kusii dheganaatay weeye go-aankaagu marba haddi aad quruxdiina ku guulaysatay lanna waxaan meesan waxaan mee martabad ku gaadhayba inaanan ka tegin wixii aan ahaa dhaqankii aan sitay diintii aan sitay akhlaaqdii tarbiyaddii hooyaday inaanan ka tegin ban meel ku gaadhay masajkayga ama risaaladan halkan ka gudbinaya ama aan rabay inaan sameeyana waxay ahayd inaanad adoon waxba dhaqankaagii hugaagii midna ka tegin inaad meel ku gaadhi kartid waag sahre hadda tartankii oad ku guulaysatay qofkii koowaad baad noqotay ee guushu ay raacday adigoo dhaqankaagii wata oo xijaaban oo labiskaagii wata aad ku guulaysatay hadda muxuu yahay mustaqbalkaagu maxaa ku qorshaysan intan kadib wallaahi waxa imka election imka waa codayntiiyabaad dib nooga dhigtay laakiin waxaan tegayaa haddii la yidhaahdo malaysiaan u socdaa kadib dubai baan tegayaa seminaaraan rabaa inan u qabto dumarka muslimka so maraykan keliya ma noqonaysa waxay wadanada kalena way noqonaysaa sida asia oo kale ama africa oo kale marka waxa ii qorshaysan inaan siminaaro badan dumarka u qabto aan si markaad eegtid waxaan rabaa inaan wax ka yaro sheego quruxdii dadkii hore quruxdii dadkeenii hore siday u taqaanay iyo quruxda imika sanadadan cusub hays ama dadkeena u yaqaanin iminka inantii waa garanaysaa dadki dad badan baa dad badan oo een, aan soomaali keliya ahayn ayaa iscadeeya oo qofkii kalarkiisii kalarkiisii loo loo loo bahalagelinaya ama kalarkiisii lagu odhanaya dad in yar cadaan leh oo qurux badnaan leh dadkan dee aynu la joogno ama dee een, reer galbeedkana waad aragtaa si cadceedda u fadhiistaanay dee isu madoobeynayaan intayna gabagabayn hal su-aal haddaan ku raaciyo bulshaad kasoo jeedaa soomaaliyeed baa tahay taa marka laga yimaado haddana afrikaan baa tahay qaaradda afrikaad asal ahaan kasoo jeedaa haddana haddana muslim baa tahay gabadh muslimadaa tahay maxay noqotay falcelinta amaba jawaabta kaaga soo noqotay bulshooyinkaasi markii aad guushan soo hoysay ee tartankan aad aad ku guulaysatay
wallaahi een, dadku dadku dadku way wanaag dadku way een, dadku mar kastaba aniga wax qof wax qof qof wax idhi qof qof wax un idhi waan waan arkayay laakiin majorityga dadka boqolkiiba sagaashan dadku waxay lahaayeen horow soco horow soco dadku way dhiirigelinayeen waxaan markaan anigu anigu laba title baan ku badiyey laba laba laba wax baan ku badiyey mrs popularity iyo mrs muslima u s a popularitygu waxay ahaayeen dad ii codeeyey dadka dadka muslimiinta ee maraykan jooga ee dee nooc kastaba leh laakiin badanaa codku wuxuu ka yimi ee, badanaa codku wuxuu ka yimi soomaali iyo dadkii aniga i yaqaanay ayuu codka yimi so dadku mar mar kastaba way eh, way i garab taagnaayeen waa dee waanan u mahad celinaya meeshaan gaadhay aada iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay saare abuukar oo ah gabadha soomaaliyeed oo dhowaan ku guulaysatay tartana dhanka quruxda ah loo qabtay haweenka muslimiinta maraykanka halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijkii cawayska ah washington dhegaystayaal tan iyo dhammaadkii sanadkii hore oo ah markii xanuunka covid 19 uu dunida ka bilaabmay ayay si tartiiba wax iskaga beddelayaan qaab nololeedka bulshada iyadoo lala qabsanayo waayaha cusub ee xanuunkan uu xambaarsan yahay waxaana taasi barbar socota dadka qaar oo ay si ay xanuunka uga taxadaraan la imanaya tallaabooyin aada loola yaabo toddobaadkan ayaa haweeneyda ah oo u dhalatay dalka denmark ay samaysay tallaabo warbaahinta dunida soo jiidatay kadib markii ay diyaarad gaara kiraysatay si ay qoyskeedoo meel ka durugsan ku nool soo booqato bal haddaba dhegaystayaal waxaan soo dhoweyn doonaa waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo isagu sheekadan isha soo mariyey isla markaana nuxurkeeda inoo haya Een, cabdixakiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Een, horta guud ahaan cabdixakiin oo de waynu ka war haynaa dadku marka ay eh, da'da noqdaan eh, haddii dee ay siddeetan jir sagaashan jir eh, ilaa boqol jir ay gaadhaan eh, caadiyanba dee inay iska joocjooc badan yihiin oo sariirta yaallaanoo dee xitaa inay guriga dhexdiisa ku socdaan ay ku adagto la gacan qabto oo haddii baydmaya dee qalab ay ku socdaan iyo qalab dee ma garanaysaa ah, ay cuskadaan ay isaga baahan yihiin Eh, sheekadani eh, sheekadani waxay eh, ku saabsan tahay eh, haddaba islaan boqol iyo afar jir ah Een, oo waxay ku nooshahay dalka denmark Eh, xa- magaalada ay degan tahay cabdixakiino iyo magaalada eh, reerkoodu eh, ku nool yahay qaraabada guud ay ku nool yihiinna waxay u jirtaa boqol iyo afar iyo toddobaatan kilomitir oo u dhigantaa eh, boqol iyo sideed eh, mayl marka am- maylka loo bedelo Eh, islaantaasi marka waxay damacday in ay soo booqato qaraabadeedii eh, iyo ehelkeedii dhowaa guryo ay dhisteen iyo xaafaday degan yihiin Eh, dee bal markaa iyada oo iminkana dee xaaladdan lagu jiraba oo deriskii inay is- isbooqdaan ay adag tahay waaga waayo markaa waynu ognahay oo dee dabcan saa tilmaantay xaaladana lagu jira adag Een, waa muddo dheer da'deedana waynu garanaynaa xaaladda koonfurka iyo waayaha taaganna waynu ognahay maxay samaysa kala ayaa ku caddaatay Eh, waa inay fakerto ayay noqotay Eh, reerkii iyo qaraabadii iyo ehelkiina in ay soo booqato ayay isku dayday Eh, kadibna ugu dambayntii cabdixakiino waxay go'aansatay iyada iyo een, eh, wiil ay ayaye u tahay eh, xaaj- eh, islaantan oo la yidhaahdo eh, margaret henson oo eh, dalka denmarkna u dhalatay in ay eh, u raacaan diyaaradaha qumaatiga u kaca eh, helicopterka oo magaaladii ay degenayd iyo ilaa iyo magaaladii boqol iyo afar iyo eh, toddobaatanka kilomitir u jirtay inay helicopter ku tagto ay kusoo booqato oo weliba cabdixakiino isla maalintiina ay soo noqoto ee xaaladahan kala awgeed ayay go'aansatay helicopterta markaa ma helicopter caadiya dadka qaado oo dee ciddii u baahan ereyada geyso dee la wada adeegsadaa mise keligeed baa qaadatay oo go-aan kaa qaadatay Eh, maya helicopterka eh, islaantan iyo inankeeda oo keliya oo dabcan uu ku weheliyo eh, dooliyihii eh, diyaaradda ayaa wada raacay Eh, saddexdooda ayaa eh, eh, bayloodka iyo inan iyada iyo wiilka ayada u tahay ayay ka qaaday eh, magaaladii ay degenayd oo ay geysay eh, cabdixakiin oo magaaladii qoyskoodu deganaa waxa la weydiiyey oo kale cabdixakiinow ka warran baa layidhi islaantii markii dee helikopterkii ay raacday waxay sheegtay in ay sanqadhu ay badnayd oo haddii beydmayo ay de marba dhinac ay de u leexanaysay waad ka garanaysaa dee diyaaradahana helikopterkii markay hawada marayaan intaa marka laga reebo bay tiri mahana sida kale aad iyo aad ayaan u raaxaystay reerkii bay u tagtay waa soo booqatay waa la waa soo marmartay isla maalintiibana cabdixakiinow helikopterkii ayay kusoo noqotay marka waxaba dee la odhan karaaba waa qofkii ugu kubaysiha kanba oo dee xaaladahan jiraan ayaan cafi saamaxaynba marka cabdixakiinow waxaa la odhan karaa waaba qofkii ugu da'da weynaa ayay noqon kartaa ee helikopter raaca weliba qaabkana oo raaca xataa xataa qaababka loo raacayaa kala duwan oo dee waxaa laga yaabaa dad waayiya oo xanuunsanayo oo cusbitaan la geynayo in dee helikopterada lagu qaado oo mararka qaarkood cusbitaaladu waa isticmaalaan qofka dadka special dadka waaweyn haddii xitaa qofku meel baabuurta aanay tegi karin oo meel kayn ah ama ay ah ay dee uu shil ku galo waa laga yaabaa in helicopter loo diro laga qaado laakiin dee qof caadiya hore kaaba oo dee weliba aan dee qof maalqabaynna ahayn xitaa qofka hadduu maalqabayn yahay oo uu helicopterka dee ragga dadka qaar baa ku shaqa taga laakiin islaantan iyo da'deeda iyo qaabkay u baxday iyo waxa ku kalifay oo dhami waa wax cusub oo dabcan la soo jiitay indhaha iyo iyo warbaahinta caalamka waynu ogna cabdi xaafido waxa ay u jirtay boqol iyo afar iyo toddobaatan kilomitr helicopter bay u qaadatay saa tilmaanteen isla maalintiiba way soo noqotay muddo intee lag bay ku qaadatay inay helicopterta ku geyso kusoo celiso saacad keliya ayay helicopter ku qaadatay inay ku geyso magaaladii ay deganayd iyo magaaladii qaraabadaydu deganayd dee waanad garan kartaa waad qiyaasi kartaa inkasta oo ay yurub tahay inkastoo ay waddooyinku wanaagsan yihiin haddana gaari masaafada intaa leeg uu soconayo boqol iyo afariyo toban afar todobaatan kilomitr aad iyo aad ayay u badanaysaa cabdixakiinow weliba wax raaca in dhibaatada ugu weyn ee islaantan haysatay ay tahay in aanay wakti dheerba aanay dee gaariga fadhigi karin haddii marka gaari lagu qaadi lahaana dee markuu gaarigu markuu in yar socdoba waa in la joojiyay noqon lahayd haddana ay nasato haddana ay nasato intaa waxa usii dheeraan lahayd dee waa qof weyn oo boqol iyo afar jira xamaan bay u baahan lahayd musqusha inta la gelinayo laga soo celinayo haddana gaariga lagu celinayo marka in dee dhowr iyo toban saacadoodba xitaa ay ku tagto ayaa dhici kari lahayd marka hadda qiyaastii qoyskeeda booqatay markaynu eegno iyaguna waa carruur waaweynba mar hadda iyaduna boqol iyo afar jirto wiilka kaxeeyey ee helicopterka cabdixakiinow la raacay waa labiyo sideetan jir isagaa badda biirshideeda isaga laftiisa ayaa badde la odhan karaa gaarigaa dhib ku ahaa oo ka faa'iidaystay helicopterka aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdi xaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayay markana dhegaystayaal aynu wada dhegaysanay heesta marla arag iyo weliba codka fanaanka guuladsinba iyo weliba ereyada cawaala deeqsi
muuqa quruxdale mar waxaan idhi madhirto may subax may idhawo ubax midabliya manka bixisaa muuqa quruxdale mar waxaan idhi madhirto may subax may idhawo ubax midabliya manka bixisaa murtideedana mar waxaan idhi maabwaan mudhayoo tiximariyo shab muftiyo hool ma jeertaa murtideedana mar waxaan idhi maabwaan mudhayoo tiximariyo shab muftiyo hool ma jeertaa hool ma jeertaa maanka deeqaye maalihiya leyliya akumidhasada yamalyuuriyo kunka mudaniya imir xunkaa jira umur waa tahay meelga sharafliyo rabbi maamuu isumanaystay yaa mulax yahay meerkugu xidha imulax yahay meerkugu xidha maanka deeqaye maalihiya leyliya akumidhasada yamalyuuriyo kunka mudaniya imir xunkaa jira mar waa tahay meelga sharafliyo rabbi maamuu isumanaystay yaa mulax yahay meerkugu xidha
heestaas ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doona waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
malaargyaymar waxaan idhi
idaacaddeenni caawa oo ay idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegaystayaal waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo
mar waxaan idhi wax la muunadigi ma joogo